guddida baadhista iyo dabagalka xasuuqa ayaa soo bandhigay xabaalo wadareedyo cusub xabaalo wadareedyadan ayaa laga helay meel hal kilomitir ka xigta koonfur bari madaarka magaalada hargeysa xabaalahan ayaa ah qaar si wadar ah loogu xabaalay dad lagu laayay magaalada hargeysa sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo siddeetankii sida uu sheegay cabdilaahi yuusuf ducaale caga cabdi loo yaqaan oo xilligaasi ka tirsanaa askartii ciidamadii cirka ee taliskii militariga ahaa ee siyaad barre waxaan anigu ahaa degaanka halkan ee degan kuna ahaa ciidamada hasan markii dagaalkii aidi aidi uu bilaabmay esab soo gashay hargeysa halkaan sooxado difaaca cirkaan ka tirsanaa iminka aan ag taagana xabaalahan dabadeed maalin maalmaha ka mida dagaalkii oo socda ayaa cagaf halkaa ka soo gashay cagafti anagu eegayno oo anagu aan uya baqanayno dee hoos hoosna loo eegayo ayaa gaari daba daba socdaana soo maray gaarigaas halkaa markaa mididaadii askar dadkii askarta leh halkaa anaga waan usoo dhaafkan oon baqinayni komishanka dabagalka xasuuqa ayaa baryahan dalka ka waday baadhitaano ay dalka oo dhan kaga raadinayaan xasuuqii iyo jariimadii loo geystay shacbiga iyo dadkii rayidka ahaa waa kan cabdirashiid maxamed daahir oo ah xubin ka tirsan guddida dabagalka xasuuqa ahna madaxa xogta iyo kaydka xafiiska guddiga baarista xasuuqu wuxuu soo booqday xabaalo wadareedyo halkan imanka inooga muuqda oo buurar buurarka halkaa ka muuqda ay yihiin tirada ku jirtana aanaan garnayn laakiin dad googjoog ahayo xilligaa ogaa inooga warrameen oo markhaatiyaal ahaa xabaashan iyo xabaashaa kale geed kale ayuu xafiisku iminka u aqoonsaday inay tahay xabaalo wadareed sida markaan markhaatigii iyo isla eegnay qaabka u taallo xabaalaha caadiga ah ee kale waa kuwa iilalka iyo rukunada iyo loo sameeye dee si miyir qabta loo aasay laakiin xabaashan oo kale waxa weyan waa xabaal intoo dad meyda lasoo qaaday cagaf dusha lagaga tuuray sidaasaan maanta ku diiwaangelinay dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa meeshii ay arkaan ama macluumaad ka hayaan ee xasuuqa inay nooga soo warramaan warkeeda noo soo gudbiyaan warka noo keenaan dadka waxaa kaloonu ka codsanaynaa meel kasta oo ay xabaalo xasuuqiin ama raadkaasiye waa gartii ummadda waa taariikhtii ummadda waa dunuubtii ummadda laga galay in la badbaadiyo oo aan la taataaban oo la farafarayn wixii inagu aynu farafaraynaa waa kansar haddii imika laydhaha xabaal xasuuq baa ku jira balaneegno way kasalgaroobaysaa wax inagu ama aynu ku casanay bay noqonaysa sidoodii iyadoo ah baa la doonaya inay badbaado oo lagu badbaadiyo waanu g baskaanu gelin doonaa iyo maaman baanu u samayn doonaa calaamadaanu ka taagi doonaa sidaasaanu tuuda u diiwaangelin doonaa saxaafaddana waxaan aad iyo aada uga mahadnaqayaa weliba ta qaranka iyo ta gaarka aba sida ay noola shaqeeyaan baanu aada ugu mahadnaqaynaa aad baanu u mahadnaqaynaa